kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo ee rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa magaalada muqdisho tababar ugu soo xiray cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga si gaara ciidanka kumaandoska ee danaba madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan ayaa lagu soo warramayaa inuu xariga ka jiray xarunta madaxtooyada cusub ee koonfur galbeed ee magaalada baraawe isagoo dhinaca kalena booqday isbitaalka magaalada iyo xarumaha ciidanka wafdi uu hogaaminayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ayaa lagu soo warramayaa inuu gaaray magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose iyadoo ay soo dhoweeyeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda goboleedka jubbaland hay-adda culimmada soomaaliyeed ayaa lagu soo warramayaa in magaalada muqdisho ay kulan kula qaadatay odayaal iyo waxgarad kuwa oo ka qayb qaadan doona soo xulista baarlamaanka cusub ee soomaaliya kulan looga hadlayay soo bandhigista baahida ka jirta degmooyinka gobolka mudug oo ay ka qayb galeen saraakiil ka tirsan dowlad goboleedka galmudug ayaa ka dhacay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug safiirka dowladda soomaaliya u fadhiya dalka maraykanka ayaa gaaray magaalada colombus ee dalka maraykanka halka oo si weyn loogu soo dhoweeyey safiirka iyo xubnaha wafdigiisa ee la socday akhbaaraadka dibadda daawadayaal waa dhegaystayaal warka rediyo muqdisho oo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dadweynaha reer gabon ayaa u codaynaya oo go-aan ka gaaraya in madaxweyne cali bonga oo uu sii joogo xafiiska iyo in markaasi uu qaban doono xilka madaxweynenimo diblomaasi rugcadda ah oo aabihii la soo shaqayn jiray dhegaystayaal qodobada iyo qodobo kale ayaad haddii allah ugu daliy raalli ka noqdo warka ku dhegaysan doontaan u diyaar garooba
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda f m-k ee dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaragga satellite-ka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa redio muqdisho ka dheeho boggeena redio muqdisho net iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka redio muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
waa hagaag dhegaystayaal soo dhowaada mar kale halkani waa raadiyo muqdisho warkii oo dhan taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya sareeye guud waa sareeyegaas maxamed aadan axmed ayaa magaalada muqdisho oo tababar ugu soo xiray cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliya si gaara ciidanka kumaandoska ee danaba wariye ayaga maxamed xasan cali national ayaa faahfaahin warka ku saabsan noo haya cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka danab oo tababar ugu soconayay dugsiga tababarada jenaraal dhega badan ee ku yaala duleedka magaalada muqdisho ayaa waxaa maanta tababarkaas u soo xiray taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal maxamed aadan axmed buud oo ay weheliyeen saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo macallimiintii tababarkaas bixinayay dhoolatus ku aadan tababarka ay qaateen ciidanka danab oo iskugu jira gaadaka ciyaar iyo xirfado kale oo muujinaya siday ugu diyaargaroobeen difaaca dalka ayay goobta ay kusoo bandhigeen waxaana wejiyadooda ka muuqanaysay ciidanka farxad ku aadan tababarka ay dhammaysteen jenaraal cabdulaahi cali caanood taliyaha dugsiga tababarada jenaraal dhagabadan ayaa taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ugu warbixiyey marxaladihii kala duwanaa ay soo mareen ciidanka muddadii tababarkaas u soconayay taliya dugsiga tababarka sareeya gaas dhagabadan waxaa ku jira cutubyo kala duwan oo ay ka mid tahay danab waxay halkan ku qaataan tababar sabjigya maadooyin kala duwan leh oo ah ay ka mid tahay maadooyinkii maanta aad arkaysay oo muhiimka ahaa maantana munaasabadan qaaligaho aad noogu timid aad baan ugu faraxsannahay inaad tababarkii noo dhammaaday aad noo xirto saraakiishoodu waa saraakiil daf oo aad u shaqaysa askartuna waa askar aad u wanaagsan si wanaagsan bayna tababarka u qaataan sida macallimiintooda ajnabigaah noo sheegeen iyo kuwooda soomaaliga ahuba taliya maantay ku soo dhowow dugsiga tababarka ee sareeya gaas jenaraal dhagabadan oo ay u xirantay tababarkii danab oo aad maanta noo xunayso taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sareeya gaas maxamed aadan axmed ayaa u jeediyey ciidanka tababarka dhammaystay in ay ku difaacaan dalka waxyaabihii ay ka barteen intii ay ku guda jireen tababarka waa idinku hambaliyeynayaa tababarkaas danab ee aada bilowdeen ee aad ku guulays- ku guulaysateen marxaladiisii koowaad waa idinku hambalyeynaya Ee, waxaana rajaynayaa tababarkan tababarka ku xiga in aad sidaas oo kale ugu guulaysataan in aad dhammaystirataan oo aad u gudubtaan tababarada ka sii sarreeya ee saaxiibadiina idinka soo horreeyey ay u gudbeen waxaa ciidankan aad ka tirsan tihiin ee aad hadda ku soo biirteen ee tababarkiisa ee koowaad ee asaasiga aad qaadateen aad iyo aad baa loogu hanwen yahay ciidamadana wuu ka gedisan yahay waa ciidan gaar ah weeye oo ciidamada kale ka gedisan marxaladan aynu hadda ku jirana waa ciidan tababarkooda iyo aqoontooda iyo jiritaankooda aad iyo aad loogu baahan yahay ee, ee, cadowga aynu la dagaalamayno ee ina soo wajahay darteed aad baa loogu baahan yahay guud ahaanna waa ciidan loo baahan yahay mar kasta oo ciidan ciidankan oo ciidamada adduunka ciidankan oo kale waa leeyahay ciidamada uu wuxuu fuliyaana waxa weeye falalka gaarka ah oo isaga mooye aan cid kale fulin karin baa loogu talagalay ciidanka danab ee qaybta ka ah xoogga dalka soomaaliyeed ayaa ku guulaystay muddooyinka ugu dambeeyey howlgallo dhowr ah oo ay ka fuliyeen qaybo ka mid ah gobollada dalka kuwaasi oo ay ku dileen horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxda gobolkeeda uu sii dhacayo ee al-shabaab maxamed xasan cali
madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan ayaa lagu soo warramayaa in maanta uu gaaray magaalada baraawe ee xarunta gobolka waa xarunta maamulkaasi koonfur galbeed soomaaliya isagoo markaa xariga ka jaray xarunta madaxtooyada cusub ee maamulka dhinaca kale madaxweynaha waxa uu kormeer ku sameeyey baa laleeyahay xarunta isbitaalka dhexe ee magaalada iyo sidoo kale xarumaha ciidamada haddaba wariyahayaga maxamed ca- waa maxamed cali cumar jubba ayaa qadka si toosa ugu jira oon doonaya inaan wax ka weydiiyo kormeerka madaxweynaha iyo waxyaabaha shaqooyinka halkaasi laga qabtay Eh, jubba may maqashaa waan ku maqlaa kaahi faahfaahin waxaad naga siisaa een, madaxweynaha shariif xasan iyo kormeerka uu ku tegay baraawe iyo howlaha la qabtay waa mahadsan tahay kaahi eh, madaxweynaha eh, dowlad goboleedka koonfur galbeed shariif xasan iyo wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka shabeellaha uusuu ka mid yahay iyo maamulka gobolka ayaa soo gaaray maanta degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose Een, ujeedka wafdiga waxa uu ahaa een, in een, xariga laga jiro xarunta cusub ee madaxtooyada koonfur galbeed soomaaliya oo villa baraawe loogu magacdaray sidoo kale waxaa qaybtaa wafdiga wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka ee xuquuqul insaanka ee dowladda goboleedka soomaaliya wasiire ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya Een, iminka een, madaxweynaha waxa uu soo gabagabeeyey booqasho uu ku tagay isbitaalka degmada baraawe iyo saldhigyada ciidanka iyo weliba suuqyada isagoo waaxyaha degmada baraawe ay ka kooban tahay kormeer kusoo maray Een, sidoo kale gudoomiyaha een, een, gobolka shabeellaha hoose iyo weliba madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya sheekh cabdi sheekh aadan waxa ay bogaadiyeen horumarka ka jira degmada baraawe iyagoo ammaanay maamulka degmada baraawe sida ay iskugu xilqaameen een, sugidda ammaanka iyo weliba sidii bulshada ku dhaqan degmada baraawe ciidamada halkaa ku sugan ee xooga dalka soomaaliyad ee amisom ay nabadda ugu shaqeeyeen sidoo kale madaxweynaha maamulka ee koonfur galbeed soomaaliya waxa uu ballan qaaday in hor la dhisi doono xarumaha muhiimka sidoo kale waxaa cusur mudan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed inuu booqday een, dekeda degmada baraawe oo iminka kambani uu dhisayo oo dhisma naqshadeyntii ay socoto oo goordhow la gudagali doono Een, madaxweynaha ayaa diyaaradii siday haddatan waxay kasoo degtay een, degmada baraawe oo dib wuxuu ugu laaban doonaa magaalada muqdisho kaahi
Wa- waaya jubba een, ma sheegay madaxweynuhu waqtiga eh, maamulkiisu xaruntiisa cusub ee baraawe uu u guurayo
Een, si rasmi ah uguma dhawaajin hase ahaatee wuxuu sheegay in een, degmada baraawe ay yeelanayso garoon ee ay kusoo degaan diyaaradaha iyo deked markaasna ay noqon doonto magaalada magaalada isku furan iminka magaalada waa magaalo kala xirxiran kaahiye Een, ee, markaad duleedka fiiriso wadooyinka soo gala magaalada waa xiran yihiin oo milishaadka argagixisada ee ugus ayaa qaar u xiran yihiin iyadoo magaalada goodon ay ku jirto hase ahaatee maadaama ay magaalada goodon ku jirto laakiin dhaqdhaqaaqa ganacsiga waa uu socdaa madaxweynaha koonfur galbeed waxa uu sheegay in een, la xoojin doo- doono een, horumarka degmada maamulka ee koonfur galbeed soomaaliyana uu usoo guuri doono ee xarunta cusub ee iminka loo dhisay hase ahaatee uusan sheegin waqtiga rasmiga ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya uu madaxtooyada kusoo wareegayo aad baad umahadsan tahay maxamed cali cumar jubba ayuu ahaa wariyahayaga oo ku sugan baraawe oo warkaasi nooga warbixinayay tegitaanka madaxweynaha koonfur galbeed ee magaalada baraawe wararkaasi oo faahfaahsan dabcan dhegeystayaal wararka dambe ayaad kula socon doontaan Ah, wafdi uu hogaaminayo wasiiru dowlaha ee wasaaradda tan warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda soomaaliya ayaa lagu soo warramaya inuu gaaray magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose halkaana waxaa si weyn ugu soo dhoweeyey mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka jubbaland aadan maxamed salaad aadan kismaayo ayaa warkaa nooga soo diray kismaayo wafdigan uu hogaaminayay wasiiru dowlaha wasaaradda warfaafinta dalxiiska iyo dhaqanka ee dowladda federaalka soomaaliya maxamuud cabdi bekos ayaa markii uu ka soo degay garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo waxaa si weyn u soo dhoweeyey mas-uuliyiin ka tirsan jubbaland odayaasha dhaqanka wariyaal iyo qeybaha kala duwan ee bulshada waxaana sidoo kale qayb ka ahaa wafdiga wasiiru dowlaha uu hogaaminayay xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka iyadana markii ay ka soo degeen garoonka kadib loo sii dhaadhiciyey xarunta madaxtooyada ee jubbaland halkaasna waxa uu kula hadlay wariyaasha waxa uu sheegay wasiiru dowlaha wasaaradda warfaafinta mudane bekos inuu si weyn ugu faraxsan yahay imaatinka magaalada kismaayo ismarahaantan uga mahadcelinayo shacabkii soo dhoweeyey xildhibaan bishaar ugaas oo ka mid a madayaasha baarlamanka ee dowladda federaalka islamarkaana ku weelinayay safarka wasiiru dowlaha wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa dhankiisa isaguna uga mahadceliyay dhammaan bulshadii soo dhoweysay iyo mas-uuliyiinta maamulka maalmihii ugu dambeysay magaalada kismaayo waxaa si weyn ugu soo qulqulayay wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo markaa la doonayo inay ka qayb qaataan arrimaha doorashooyinka ee sanadkan ka dhacaya gudaha waddanka iyadoo uu soconayo cusubduub ku aadan dhanka siyaasadda ee ku aadan xildhibaanada baarlamanka dowladda federaalka iyadana siyaasiyiinta intooda badan ujeedka socdaalkooda magaalada kismaayo uu ku qasmo ka qayb qaadashada iyo helitaanka kuraasta baarlamanka hadla deegaanada ay kasoo jeedaan waana qayb ka mid ah siyaasiyiinta imaanaya magaalada kismaayo sidii arrimahaasi uga qayb qaadan lahaayeen aadan maxamed salaad radio muqdisho magaalada kismaayo
kulan looga hadlayay sooma dhigista baahiyaha ka jira degmooyinka gobolka mudug oo ay ka qayb galeen saraakiil ka tirsan dowlad goboleedka galmudug ayaa lagu soo warramayaa in maanta lagu qabtay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolkaasi cabdirasaaq maxamed axmed wariyaha iyaga halka nooga soo warrama ayaa warkaa noo soo diray
kulankan oo ahaa mid la xidhiidha soo gudbinta baahiyada dhanka adeegyada bulshada ee ka jira guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada gobolka mudug ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug ayaa waxaa ka qaybgalay dhammaan mas-uuliyiinta maamulada ka dhisan degmooyinka iyo deegaanada gobolka mudug kuwaasoo xilligani ay ka jiraan abaaro iyo baahiyo la xidhiidha adeegyada asaaska u ah nolosha bini'aadamka kulanka ayaa intii uu socday mas-uuliyiintii ka qaybgala dhammaantood waxa ay kaga warbixiyeen baahiyada ka jira deegaanadooda iyagoona ka dalbaday dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedka galmudug in laga gacansiiyo wax ka qabashada baahiyada jira anuna barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay guud ahaan codsi ku aadan dowladda galmudug si toos ugu socda madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug iyo mas-uuliyiinta kalete waxaana looga hadlayaa arrimaha gobolkan iyo cabashada ka jirtay baahiyaha
waxaan rabnaa inaan halkan ka jeedino baaq ku socda dowlad goboleedka galmudug baaqaas oo ka soo baxay mas-uuliyiinta heer mudug maanta shirka ka dhacay halkan goobtan aanu joogno baaqaas oo ah dhammaan horumarinta gobolka mashaariicda ku saabsan ee kala duwan oo ugu horeeyo ammaanka mashaariicaha kale horumarinta ay bulshadu ay intaan mas-uuliyiinta iyo wakiilka yahay maanta ka cabanayaan inay loo baahan yahay gobolkan u baahan yahay tallaabooyin badan oo horumara wuxuu daba joogaa shirkaani shir ka dhacay afar iyo tobankii bishii sideed laba kun iyo lix iyo tobanka ee isla goobtan oo ay mas-uuliyiinta gobolka mudug kula shireen madaxweyne ku-xigeenka mardhow uu safar ku yihi magaalada gaalkacyo loona sheegay dooyinka gobolka mudug ka jira qaybaheeda kala duwan dadkii deegaanka wuxuu u badan yahay dad qaxooti magaalada magaalada ugu aydhabis ugu kaamfuran galmudug waxaan ognahay soddon iyo lix kaam baa magaalada gaalkacyood keliya waxaan ognahay galmudugta kale galmudugta kale inaysan dhammayn caruuraa maamaqnay hal kaam cadaadoo laba kaama iyo gurcoob hal kaama inta kale waa halka xaggee la saaray waxaasi wax sax maahan kulankan ayaa ku soo beegmaya xilli dhowaan deegaanada galmudug ay soo gaareen deeq gargaara taas oo qayb ka ah deeqo loo qeybiyey dowlad goboleedyada soomaaliyeed ee ka jira dalka soomaaliya cabdirisaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo
safiirka dowladda soomaaliya u fadhiya dalka maraykanka ah ayaa lagu soo warramayaa inuu gaaray magaalada colombos ee dalka maraykanka iyadoo markaasi lagu soo warramayo in si weyn safiirka iyo wafdigiisa loogu soo dhoweeyey magaaladaasi colombos wariyahayaga yuusha cabdulaahi cumar ayaa faahfaahin warkaa ku saabsan noo haya
safiirka dowladda soomaaliya u fadhiya dalka maraykanka axmed ciise cadaawa ayaa gaaray magaalada colombo ohio ee dalka maraykanka socdaalka safiirka iyo wafdigiisa waxa uu salka ku hayaa sidii uu ula kulmi lahaa qaybaha kala duwan ee jaaliyadda soomaaliyeed waxaana garoonka diyaaradaha ee magaalada colombo ku soo dhoweeyey qaar ka mid ah jaaliyadda iyadoo loo sii gudbiyey hoteelka uu joogi doono muddada uu ohio ku sugnaan doono waxaa la filayaa in boqolaal soomaali ah uu kula hadlo kulan ballaaran oo habeenka soddonka bisha ka dhici doona hoolka kulamada soomaalidu u taqaano libaaxyada waxaa jira dhalinyaro badan oo ku jira xabsiyada dalka maraykanka kuwaas oo waalidiintii dhalay qaarkood ay diyaar u yihiin sidii loogu celin lahaa dalkooda iyo kuwa siyaabo kala duwan dembiyo loogu haysto waxayna ka mid ahaan doontaa waxyaabaha uu kala hadli doono soomaalida wadashaqaynta iyo iskaashiga jaaliyadda waa halbeega nidaamka bulshada arrinta xiisaha goonida leh waxa ay tahay in badan oo ka mid ah bulshada waxa ay safiirku la wadaagi doonaan sababta ay safaaradda soomaalida ku leedahay diisi u aqbashay in dhallinyarada tahriibta ku soo galaysa dalka dib loogu celiyo dalkooda iyadoo la wada ogyahay marxaladaha ay soo maraan iyo dhibaatooyinka ku qabsada in ay dalka isku soo dhiibaan boqolaal soomaali oo dhallinyaro u badan ayaa xabsiyada xuduudaha maraykanka ku jira kuwaas oo isku soo dhiibay dalka welina aysan jirin wax sharciyo ah oo loo gooyey boqolaal soomaali oo dhallinyaro u badan ayaa xabsiyada xuduudaha maraykanka ku jira kuwaas oo isku soo dhiibay safiirka waxa uu sidoo kale kulamo la qaadan doonaa dowladda gobolka ohio iyo madax ka socda colombos waa markii ugu horeysay ee safiirku uu yimaado colombo ohio oo ah gobolka labaad ee ugu badan soomaalida maraykanka
waa hagaag dhegeystayaal warka radio muqdisho ayaad weli dhegaysanaysaan hay-adda culimmada soomaaliyeed ayaa maanta magaalada muqdisho kula kulantay odayaal iyo waxgarad markaa ku ka qayb qaadanaya soo xulista baarlamaanka cusub ee dalku uu yeelanayo wariyahayaga muuse cismaan abtow ayaa kulanka nooga qayb galay warkan ayuu noo diyaariyey
kulankan ay soo qaban qaabisay hay-adda culimmada soomaaliyeed ayoo ay la yeesheen qaar ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka soomaaliyeed ayaa waxaa looga hadlayay sidii odayaashu ay ugu qayb qaadan lahaayeen xoojinta midnimada dib u heshiisiinta dalka iyo ka qayb qaadashada soo xulista golaha cusub baarlamaanka uu yeelan doono dalka kulanka ayaa inta u socday waxaa diiradda lagu saaray doorka odayaasha iyo culimmada soomaaliyeed ay ku leeyihiin xoojinta iyo ka shaqaynta nabadda iyo soo xulista golaha baarlamaanka cusub uu yeelan doona dalka waxaana diiradda si loogu saaray in ay odayaashu ay ka qayb qaataan xulista golaha cusub baarlamaanka u yeelan doona dalkana soomaaliya guddoomiyaha odayaasha beelaha muqdisho maxamed xasan xaad oo ka hadlay kulanka ayaa soo jeediyey in odayaashu odayaasha dhaqanka soomaaliyeed ay ka qayb qaataan doorkooda ku aadan horumarinta nabadda iyo soo xulista golaha baarlamaanka cusub uu yeelan doono dalka soomaaliya arrintaas marka waxaan is leeyahay cid noogu maqan oona daka sugayn ma jirto dowladaha isbedelaana waxaanan kuwa hore ku arag oonaan ka helin kuwa hadda soo socda ama dhalanaya inaan ka helayno ma hubno aniga marka waxaan qabaa maadama ru'aasadii bulshada culummada iyo odayaashuba ay muhiim u yihiin ooy labada qolo ugu xoogan yihiin in saacaddan hadda la joogo inaan ka ballanno inaan xiriir samayno kii hore ka wanaagsan oo wax ku xalinay inaan guddiya samayno baahidan ambaqaada oon kulankoodu maalin iyo laba iyo one time ahayn aniga arrintaasaan is leeyahay midda lasoo qaada bay maanta ugu wanaagsan tahay culumadaana raba warkaas inaan kolba aan maaragtay culayskiisa siino maxaa yeele ayagu waa naga abaabulan yihiin waana hubaa inay naga dareen badan yihiin marka aniga intaasaan rabaa inaan kusoo koobo mar koobaad iyo mar labaad iyo ka badan waad mahadsantihiin hada wilaay towfiq
gudoomiyaha majmaca culimada soomaaliyeed sheekh yuusuf cali caynte ayaa kula dardaarmay odayaasha soomaaliyeed inay ka shaqeeyaan cadaaladda
qur-aanka inuu ku tilmaamo ulilamri baa tihin ulilamri qur-aanka waxaan u malaynayaa laba meelood ay uga soo arortay midnama aana gibsanay labada meelood waxaa weeye مر إلهي يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وإلهي أطيع هو الله النبي الربيع رسول كي سنة أطيع عليه الصلاة والسلام إيو وأولي الأمر منكم أمرك هو صاحبك أدنك إذنك كواس إلهي إيه رسول كي سأل غضبك ميزان ماشي إليهن يا ماشي تاريهن الميزان كيلي الله قدر أولي الأمر المرك بعد كوين سيدا علماء إسلام أي عدايان سيدا حقولي كوين كو علماء الدين الدين كفاهم سنوي أنو كرنا لابو دادك دقنك أي هقامية شعور تهقامية dadweynaha hogaamiyo indhaha saddex dowlad awood leh oo wixii kasoo fula kuwaasi fulin karaysa oo sharci ku taagan saddexdaasaa ulin amriliya
gudoomiyaha hay-adda culimada soomaaliyeed sheekh bashiir axmed salaad oo isna ka hadlay kulanka ayaa ku booriyey odayaasha dhaqanka soomaaliyeed inay ka shaqeeyaan sidii ay u hormarin lahaayeen nabadda islamarkaana ay ugu shaqayn lahaayeen cadaaladda dalka haddii kelimooyin cilmi ah oo waxgarad ah dadka aan ku biirisin cilmi noqonaya ninkii hebel ahaa saasoo maalintii yiri baa la oranaya waa laga faa'iidsanaya haddii aad waxaan laysidna hadi dhibaa ka imaanaya waxaan kusoo khatimayaa ilaahi subxaana wa tacaala waxuuna amray waa badan yihiin waxaa ka mid a in ammaanada la guto ammaano gudasho waxa la yidhaha jira in allaha yaamurakum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha ilaa wuxuu idin amrahayaa in amaanaadka dadka leh aada gaarsiisaan qof kasta wuxuu leeyahay in farta laga saaro marka codka iyo dooridda iyo magacaabiddu ammaano ilaahay kuu dhiiba wey ilaahay baa kuu dhiibay dadka ma wada hayaan adaa lagu dhiiba maantay marka adigu maanta inaad kelimadaada aad si fiican gudatid oo berri qiyaame meesha aad dhigtid ay noqoto meel ku anfacaysa kelimadii lagu dhiibay qof qof waxbaa loo dhiibay qof xala loo dhiibay qof muruqaa loo dhiibay qof maskaxa loo dhiibay qof waxaa la yidhi kelimadaada lagu kala baxahayaa maanta baa la yidhi qofkii maanta aada noo doortid baa ummadda hagayaa la yidhi marka kelimadaas waa ammaano sida qofkii malaayiin la siiyey xoolihiisa meesha u geliyey loo weydiinayo ayaa qofkii kelimad saamayn la ilaahay siiyey loo weydiinaya kelimadaadii xaggee baa dhigtay dadku waa ku sugahayeen adaa maaragtay maxaanku kala adaa kelimadaada lagu kala baxahaye sidee wax yeesha marka waa la yaha kelimadiinu waa kelimad lagu kala baxayo wey waxaan kaloo maaragtay meeshaan rabaa inaan ka tilmaamno wadankeena wadan hadda dhismahaya weeye wadanka dhismahayana waa la hunguriyeeyaa waxaa la hunguriyeenayaa badeena keliya maaha birigeena keliya maaha waxaa la hunguriyeenayaa diinteena ka mid ah in wax lagu yeesho dalkan waxbaa lagu yeelo waa diintiisa waa la burburiyey waxbaa laga dilay xoolaa la qaatay waxbaa la dhaca waa jirtaa laakiin dalkan maaragtay diintiisa in wax lagu yeesho oo gaalo lagu beero weli ma aysan dhicin in dalkan akhlaaqdiisa wanaagsan la burburiyo baa la rabaa ayadana sidii culamadii odayaashu u waardiyeyn lahaayeen baa loo baahayay waxaan waardiyeynaynaa keliya maaha maxaan ku iraahaa ii sheeg yani matalan qofku cid buu matalayaa waa sax
waa hagaag dhegeystayaal codka sheikh waxa uu dambeeyey warbixinta waryahayaga muuse cismaan abto uu nooga diyaariyey kulankii hay-adda culimada iyo odayaasha dhaqanka maanta ku dhex maray magaalada muqdisho warkii gudaha ayaa daawa dhegeystayaal aad la socoteen oo intaa markaanu kaga gudbayaa markaana qodobada naga soo gaaray dunida inteeda kale dadweynaha reer gaaboon ayaa u codeynaya maanta ama u codeeyeyba go-aan ka gaaristooda madaxweynaha cusub ee waddankaasi uu yeelanayo goobaha dadku ay codadkooda ku dhiibanayeen ayaa la xiray gelinkii dambe ee maalinimadii shalay oo sabti ahayd iyadoo markaa natiijada doorashadana la dhowrayo in ay soo baxdo ilaa maalinta isniinta ama talaadada oo markaasi la ogaanayo natiijada rasmiga ah ee doorashadii ka dhacday waddankaasi gabon iyo ciddii guushu ay raacday doorashada ka dhacday dalka gabon ah ayaa kusoo beegantay baa leeyahay xilli dalkaasi gabon ay ka jirtay xasilooni darro ciriiri dhinaca dhaqaalaha shaqo la-aan baahsan oo gaartay soddon iyo shan boqolkiiba oo ay markaasi usii dheer tahay baa layidhi hoos u dhac ku yimid qiimaha saliidda dunida oo dhan labada nin ee markaasi dadku ay hadal hayaan ama ugu badan ee dadku ay dooranayaan ayaa kalaabaha lala yidhi cali cumar bonga oo konton iyo toddoba jir ah islamarkaana ah wiilka uu dhalay madaxweynihii hore ee waddankaasi gabon oo geeriyooday iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee guddiga midowda africa jean bin oo markaasna toddobaatan iyo saddex jira tirada dadka ku nool dalkaasi gabon ayaa lagu qiyaasay inay gaarayso markaasi hal dhibic siddeed milyan waxaana la la diiwaan geliyey oo doorashadaasi ka qayb galaya lix boqol iyo siddeed iyo labaatan kun oo ruux oo markaa doorashada iyagu ka qayb qaadanaya intii dalkaasi gabon ay ka socdeen nololihii doorashada ayaa labada nin axsaabta kala taageersanay waxaa markaasi ay isweydaarsadeen baa laleeyahay hadallo kulkulul oo ay warbaahinta isu mariyeen ugu dambayntiina ah warka soo baxay xafiiska xeerlaalyaha waddanka talyaaniga ayaa ku eedeeyey khasaaraha dhulgariirkii waddankaasi ka dhacay inuu sabab u ahaa hanaanka dhismaha guryaha oo aada u liita xeerlaalyaha dalka talyaaniga ayaa farta ku fiiqay in dhismayaasha deegaanada markaasi ay ka mid tahay ama riija oo u dhul markaas dhulgariirkaasi ku dhuftay tayadoodu ay aada u liidatay taasina ay sababtay in tirada dadka geeriyooday dhulgariirka intuu socday ay aada u badato qaabaynta maamulka iyo musuq maasuqa baahay ee ka jira oo waddanka talyaaniga ayaa qayb ka ah baa laleeyahay dhibaatooyinka lala xidhiirinayo dhulgariirkaasi dadweynaha dalka talyaaniga ayaa boqolkiiba afartan waxa ay markaa ku nool yihiin guryo dhismayaashoodu aanay wanaagsanayn oo aada u liita guryahaasi oo marka uu dhulgariir ruxo ama dhulka uu ruxmo in yar markaa iyagoo dumaya oo dhibaato badan geysanaya magaalooyinka dhulgariirku uu ka dhacay ee dalka talyaaniga ayaa lasoo sheegay khasaaraha ka dhashay inuu aada u badnaa oo guryuhu ay aada u dumeen islamarkaana taasi ay sababtay dad badan inay dhintaan kuwana ay markaasi dhaawacmaan guud ahaan dhegaystayaal warka caalamka ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya intaa ayaan kusoo idlaynayaa soo saaraha warku waa maxamed kaafi cali muumin anigoo axmed cali kaahiye aha idinla socodsiinayey intaanu war lamida dib ugu kulmayno nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmat ullah wabarakaatu